bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayle saaxiibayaal ha ka dhowaada warka hamiinimo ee raadiya warsan warkaana hamiinimo aysan ka dheega doontaana weliba aan ku weyna dowladda soomaaliya iyo weliba toddobaadkan iyo fasaxa doonta duulumaadyadii gudo dalka xisbiyaha maxkamadda sare ee dalka dacwad angudbi dowladda jabuutin weliba ayaa gurmad ahdeersiday dad isa saameeyay fatahaada webiga shabeelle dowladana waliba ayay shuruudka hirtay in dalka markaas lahakanaga soomaalida ka xaniban dalka suudaan buuraxa wana tirada dadka markaasi laka argaya calaamado coronavirus ee andhamadii oo kor ankaha hayta dadka laka argaya calaamado coronavirus oo hakabadadahay deegaanada maamulka galmudugga imaaraadkana waliba ayaa ku hadalana qorshaha iyo israel markaas kuwaa kafadahayta daanta galbeed boolis iyo banaanbaxyaal iska galan saaray jididka ugu weyn ee magaalooyinka dalka maraykanka
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
kowda bilo lihaa sanadka labada kun iyo labaatan ku hamiinimo dhugun sideyaal talaade u arbaaniyaha galahayta intaas may haayana qodobadii warkaana hamiinimo aan ku weynaayey haddana diyaargaroobuhu soo faahfaahsan wararka ku baahay dowladda soomaaliya ee weliba ayuu sheegahayn in wasaaradda gaadiidka iyo duulista soomaaliya iyo reed aan bilaabo doonta duulimaadyada maxalliga ee toddobaadkan gudaajey waxaana soo horay markaas landruuji sababo la xiriira cudurka coronavirus kulun gaare oo markaas iyo weeladan madaxdan sida markaas la sheegay saraakiila laanta hay-adda socdaalka iyo jinsiyado iyo weliba mas-uuliyiinta shirkado diyaarado weliba markaas iyo iskarahna in laka dhagama amaro markaas la hariira kahorseedowka covid nneteen oo horey markaas la hansaaray amarada laaskarahii iyo weliba markaas kumida in rakaabka iyo shaqaalaha diyaarado hiridaan qalabka markaas laka daboolow afka iyo sanka gacmo iyo galadaan galofis iyo weliba saas oo kale inay markaas iyo shal dheeradaan rakaabka rahow diyaarado dowladda soomaaliya iyo weliba labaatan sagaalkii bili maarsa weliba yeese kumeeldeer ee androojida duulimaadyada dalka gudaajay ee si markaas laga xakameeya faafowka cudurka coronavirus xilligaas oo kiisaskii anka horeeyey ee coronavirus laku heli gudo magaalada caasimadda ee muqdisho xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan oo ku tirsan golo shicibka saas oo kalena ku mid ee hoggaanka xisbiyada mucaaradka ee dalka kajara ayaa weliba markaasiy sheegtay in maxkamadda sare iyo angudbiyadii dacwad ku dhina ee sharciga doorashooyinka iyo lamada min waa iyo lamada min ansixiyeen saas oo kalena iyo saxiixan madawynaga iyo weliba mas-uuliin kale waliba ayay sheegtay xildhibaan fawsiye in sharcigan markaasi uusa ku horjeeda dastuurka dalka waana laka deg degay ansixintiisa baarlamaanka lamada min iyo saxiix iyo weliba saxiixa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo haayeen deg deg waliba ayay hadal jee intaas ka dartay xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan inay markaasi ku horjeeda in dalka markaas lakasii dhaga nidaamka afar dhibic shan isla marhantaasna iyo fadaayaan in dadka soomaaliyeed iyo markaas iyo isku mid nagadaan xuquuqda titiyo hadalka xildhibaan fawsiye yuusuf xaaji aadan yaa weliba markaas ka eedeeya xillo horey sharciga iyo baarlamaanka lamada min ansixiyeen madawyne farmaajona uusa saas oo kale ansixi oo markaas maamulada puntland iyo jubbaland iyo korjeysadeen dowladda jabuuti iyo weliba ayaa gurmud deg deg ee hadeersiday dad usa saameeyay fatahaada webiga shabeelle dowladda jabuutiya oo ciidamo markaas badan ku roogaan gobolada hiiraan iyo gobolada dalka ee gaarjo iyo weliba markaas iyo deeq raashiin hadeersiina magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taas oo markaas lanka tiragelay dadka usa saameeyay fatahaada webiga shabeelle deeqdan oo dhammayti sagaalantan ayaa dowladda jabuuti weliba markaas iy ahaan wakiilatay saraakiil ku tirsan ciidamada hiil walaal ee jabuuti welina ah iyo geeka laka wareejiyey madawynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare korneyl maxamed barqab oo ku mid ee saraakiilla ciidamada jabuuti ee hiil walaal kaas oo markaas lahaan wakiilada raashiinkan iyo weliba kulun gaar ee isla qaaday madawyne waare iyo weliba xubno ku mid ee golooji wasiirada isuna markaas kuwada hadleen sidii lanku gurmada lahay dadka ku bugtaali fatahaada magaalada beledweyne safaaradda soomaaliya ee dalka suudan iyo weliba yeeshaaciday inay iyo wadda qorshe markaasa ee in duulimaad gaar ee markaasa lahakuqaada qof walba ee soomaaliya oo markaasa fadow inay dalka kijiyay usariidhanka nagada iyona markaas la dareeran shuruudo dhowr ee oo markaas dadkaasa ladhulwaad la duldhiki qoraal hakubahi saraakiila waa safaaradda oo ka dareeray dadka fadow inay soomaaliya iyo horiidhanka nagadan iyo weliba markaasa lahakabandhigay afar shuruud iyo in qof walba iyo waajibka ata in markaas la kubaaro cudurka coronavirus si markaas la hubi baddhabka kijay ee caafimaad weli warkii hamiinima ee raadiyaha warsan iyo dhugunsadaatan dhugunsadayaal warkaana kalena waliba ku mid ee tirada dadka laka argay calaamado coronavirus ee andhamadii ayaa kor inka hayta magaalada buulaxaawa magaalada buulaxaawa ee gobolka gadiya weliba markaas si kororahaya tirada dadka amuudahay iyo weliba haan markaas laka argay astaamo viruska corona iyo weliba haanoo la sheegay inay weli lankubaarna oo magaaladan ha ka badadahayaan waa afartii siyeedkii saac ee lahdhaafi iyo weliba la sheegay in iyo amuudan li qof oo markii hore markaas laka argay qandho doron qunfo iyo weliba saas oo kale calaamadaha coronavirus ku turjumow dadkaas oo la sheegay inay dhammaantay oo amoodan cudurkaas laka argay tuman i dhowr qof yaa saas oo kale inay laku qaaday baaritaano la xiriira viruska corona yaa geeg waliba la sheegay in baaritaanka ka joolajiyey magaalada muqdisho si markaas lahaan kubaara cudurkan iniyo goban iyo in kale dadka deegaanka waliba markaasi waafood saartay khatar iyo obse la xiriirta cudurkan welina markaas la sheegay inay cudurkan uusaa ka badadahay magaalada xuduudda lawadaagasa dalka kenya ee buulaxaawa isla wararka coronavirus yaa ka guda jirnay dadka laka argaya calaamado coronavirus oo markaas ka badadahay deegaanada maamulka galmudug weliba sii badadahaya tirada dadka markaas laka argahaya calaamado coronavirus sida iyo sheegeen wasaaradda caafimaadka galmudug welina ilaa konton iyo afar sambal oo markaas laku qaaday dad laka argay calaamado caabuqa covid nneteen iyo wasaaradda caafimaadka galmudug shalay gelinkii dambe andirti magaalada muqdisho si markaas baaritaan lahaan kasuubi isuduubaha wasaaradda caafimaadka galmudug gobolka mudug cabdi maxamuud xirsi iyo weliba uu sheegay in iyo sii badadahayaan xaaladood dadka markaas la xaqiijiyay iniyo qobaan caabuqa corona uso-ona xusi ilaa iyo hadda in tirada guud iyo diirahayta toban iyo shan qof saas oo kale isuduubaha weliba uu sheegay in iyo dad badan fadahayan waa iyo dad badan oo da-adiyuna markaas eed anwiinta iyo maalmoogii andambooyi an amuudan cudurkan gobolka inkastoo markaas lan xaqiijina ama lan xaqiijiyi korna inay iyo sabab an hayan amuushidii cudurkan coronavirus meelo warkaas dhugunsadayaal kula dareertan raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo saraakiil sare oo markaasan dhaladii dalka imaaraadka carabta iyo weliba geeka iyo sheegeen in tilaabo kasta oo markaas haldhina oo israa'il iyo ka fadahayta dhiib ku mid ee daanta galbeed iyo markaas reed andhiyowin ka nagada doonta hanaanka nabadda bariga dhexe ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu iyo weliba uu sheegay in goloojey wasiirada iyo kowdii bili juulaay waa kowda bili juulaay iyo bilaaba doonaan wadaxaajoodyaha ka eedan qorshaha israa'il iyo madax banaanadii kakafadahayta ama kaka dhawaaga doonta dhul ku mid ee kan falastiin netanyahu iyo weliba uu sheegay in qorshaha nabadda bariga dhexe ee usa bili janaayo hajeedii madiine trump usa ballanqaadi aqoonsashada deegaanka yahuudda ee daanta galbeed ini iyo leeyin israa'iil falastiiniyiinta iyo weliba si eedayo diidana qorshaha nabadda trump sababtaasna weliba markaasa iyo ka sheegana in israa'il iyo fadahita dhul ku mid ee dalka falastiin si kastaba haatoo dalal badan oo caalamka kayaalaya weliba markaas arrintan iyo ku muujiyeen walaac ka eedan inay khatar waa khatar iyo ku dharata inay lamada dowladood iyo marlamaad isgalan saaraan dhugunsadayaal warkii haminima ee warsan kula daratan surunkan ininka dhonyi